xukuumadda washington ayaa waxa ay shaaca ka qaaday inay si buuxda u taageersan tahay dadaalka dulmiga ku dhisan ee ay waddo dowladda xabashida etoobiya ee ku aadan sidii ay u heli lahayd marinbadeed ay xabashidu ku taamayaan muddada fog isagoo waraysi siinayay wakaalad wareed laga leeyahay etoobiya ayuu safiirka maraykanka u fadhiyo adis ababa ninka lagu magacaabo evan masinga sheegay in ay si buuxda u taageerayaan sidii ay etoobiya deked u heli lahayd arrinkaas oo uu ku tilmaamay mid muhiim u ah horumarka dhaqaale ee xukuumadda uu hogaamiyo abiy axmed dalka sida etoobiya oo kale ah oo leh kobac dhaqaale iyo dad badan marin u helidda ganacsiga badda ma ahan oo keliya arrin muhiim ah ee waa mid lama huraan ah ayuu yidhi evan masinga safiirka maraykanka u fadhiya dowladda xabashida etoobiya isagoo sii hadlayay ayuu sheegay in deked ay hesho dowladda xabashida etoobiya iyadoo adeegsanayso ganacsi diblomaasiyad iyo qaab nabadeed ay tahay mudnaanta koowaad maraykanka iyo safaaraddiisana ay si buuxda uga go-an tahay taageeridda qorshahaas safiirka ayaa intaasi ku daray in maraykanka uu etoobiya ku garab taagan yahay xusulduubka ay ugu jirto sidii ay deked u heli lahayd taas oo uu ku tilmaamay mid muujinaysa isku xirka adag ee maraykanka iyo istaraatiijiyadda etoobiya ee ku aadan mandiqadda geeska afrika xukuumadda washington ayaa waxa ay sidoo kale shaaca ka qaaday in etoobiya aysan ku taageeraynin oo keliya helidda marinbadeed balse ay ku taageerayaan waxa ay ugu yeeraan la dagaalanka argagixisada oo halis ku hayso damac gurcan ee ay etoobiya ugu jirto boobka xeebaha soomaaliya iyo kuwa geeska afrika xukuumadda washington ayaana si gaar ah u taageerta etoobiya maadaama ay sheegto inay ka tirsan tahay caalamka ku matasho geeska afrika